doctor cabdiraxmaan cabdulaahi cabdalle oo ka mid a dhakhaatiirta beledweyne islamarkaana ayaa u warramay warbaahinta isagoona beeraleyda gobolka hiiraan ugu baaqay inay ka digtoonaadaan dhibaatooyinka ka dhalan kara daawooyinka kiimikada ah ee loo isticmaalo beeraha kuwaasoo halis gelin kara nolosha dadka iyo duunyada ee ka agdhadhow beeraha suunta lagu buufiyey suuntan ugu daran ee dadka iyo xoolahaba saameysa ayaa ah agarneedka oo lagu buufiyo beeraha taasoo horey u galaafatay nolosha dad beeraley ah kadib markii ay isticmaalaan midhaha dalaga sumaysan waa doctor cabdiraxmaan ayaa bulshadaasi faahfaahin dheere ka siiyey dhibaatooyinka laga dhexli karo suuntaasi iyo sida looga feejignaan karo dhibaatooyin badan ayay markaasi keeni karaan in markaa la adeegsado suntaas amaba loo adeegsado kiimikadii si qaldan beertii loo adeegsado waxaa ugu horeeya midda koowaad nabad guur in markaa loo isticmaalo si xaddhaaf ah suntii cayayaanka loo adeegsanayo iyo weliba bacrimayaashii ayaa inta badan keeni kara nabad guur ama luminta nafaqooyinka ciidda qeyb ayay ka noqon kartaa waxyeelada ama dhibaatada beeraleydu ay ku qabaan in ay adeegsadaan joogteynta kiimikada midaas ayaa qeyb ka noqon karto waxaa kaloo qeyb ka noqon karo inta badan biyaha markaasi wasaqeynta ilaha biyaha sida webiyada baliyada iyo ceelasha intaba qofkii waa beeraley waxaa laga yaabaa inta badan in uu biyihii u adeegsado suntii dadkii waxyeelo inay markaasi kasoo gaarto qofkii haddii biyihii suntii ay ka gaarto waxaa waaye deegaankao dhan waxay u noqon kartaa markaasi mid waxyeeleyso ama dhibaato ku keeni karto qodobka saddexaad oo inta badan marka aan ka hadlayno dhibaatooyinka ay keeni karaan inta badan kiimikooyinka beeraleyduna markaasi ay ka cawdaan waxaa qeyb ka ah sumowga deegaanka guud saa ogsoonahay deegaanka guud ahaan inta badan haddii kiimikadii beeraleydu inta badan ay adeegsadaan mar walbana ay noqoto mid si joogteyn ah loo adeegsado waxay markaasi sababi kartaa deegaankao dhan inuu noqdo markaasi sumoobo waxaa wanaagsan marka qeybtii ay ka adeegsan lahaayeen dadka beeraleyda sun joogteyn ah ama kiimika joogto ah dalagana ay u adeegsadaan in la sameeyo qaab markaasi lagu yareyn karo iyo bacriminta marka laga hadlayo suntiiyaa qeyb ka noqonayso laakiin